wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku waramaya in halkaasi uu ku geeriyooday wiil dhallinyaro ah kadib markii uu kusoo duntay kaawo dhagxaanta laga qodo oo ku taala degmada kaharaan ee gobolka banaadir inta la xaqiijiyey kaawadan waxaa ku dhintay hal qof walow ay waxyaalo kasoo gaartay kuwo kale ninka dhintay ah waxaa lagu magacaabi jiray maxamed cali deexey kaas oo ah xoogsado ka shaqaysanayay kaawo dhagxaanta laga qodo oo ku taala magaalada muqdisho ehelada wiilka dhallinyaradaha ee geeriyooday oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warmay geerida wiilkooda iyagoona sheegay inay ka naxin arrintan reer baadiyaan aniga baadiyaan ka imid magaalada ma joogin marka geeridiisa geeridiisa u geeridiisa ay keenta jiirkayga go-ay jiirkayga barkiisa go-ay inuu kaawo ku dhintana waa maqlay aniga kaawadaas xataa weligay meelay ku taal ma arkin oo saa qaabkeeda ma aqaani balse inay maarada un ay amarkiisina galay oo tiisna ay timid hadda sababtiisa ay kaawo leedahay saasaan maqlay waxaan ka tacsiyeynaynaa halkan ka soo hadal jeedinayaa geerida wiilkeyna maxamed cali deexey kuna dhintay degmada kaaraan gaar ahaan ku dhintay kaawo isagoo xamaalati iyo xoogku shaqaysiya ka fureeda degmada kaaraan marka wiilkeyna lou naxariisto jirna alla hageeyaan leenahay si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe caasimada ku soo badanaya dhacdooyinka ugub ku hadhigaha dadka iyadoo waayihii dambe dhacdooyinka ceenkana laga duwaangelinayay kaawooyinka laga qodo dhagxaanta iyo carrada kuwaasoo ay waxyaalo ka soo gaarta muruqmaaltada ka raasata nolol maalmeedkooda